subax wanaagsan nin dhallinyaro ah sidaad wararkeena ku maqlayseenba oo waddanka jabaan jooga gaar ahaan magaalada tokyo ayaa weerar middo loo adeegsaday waxa uu ku dilay dad ka badan shan iyo toban qof isagoo dhaawacay labaatan kale ninkaasi ayaa weeraray meel dadka lagu xanaanayo gaar ahaan dadka dhimirkala dadkaan idhaahde curyaamintaahi aan lixaadkooda dhammayn boliiskuna ayuu isku dhiibay markii dambe gacan ku-dhiglahaasi oo sheegay in ay baarayaan arrinkani sababta ka dambaysa wasaare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka magaalada tokyo ee waddanka jaban kula xidhiirtay cabdifitaax cabdulaahi warsame oo ka mid ah soomaalida magaaladaasi ku dhaqan waxna weydiisay bal siday wax u dhaceen sara waa mahadsan tahay dadka dhintay oo ku dhintay meeshaan lagu xanaaneeyo dadka oo dadka dhimirka waxa si ka yihiin waayo meesha marka dadka dhintay ilaa hadda qiyaasta booliiska report gareeya saal iyo toban qof baa lagu sheegay dadka dhintay halka dhaawac uu yahay labaatan iyo lix waa gartay bal waxaad iga warantaa ninka falkan geystay oo lagu sheegay nin dhalinyara oo dhowr iyo labaatan jira horena meesha uga shaqayn jiray ma maskaxdaa looga jiraa maxaa ku kalifay ma hadlay waxaa dadkan ugu laayay
horta lama xaqiijin in maskaxda looga jirayo in kale lakin waxaa la sheegay on inuu sababaha uu booliiska u sheegay sida sida la xaqiijiyay isagaa booliiska isku dhiibay markuu falka dhameeyey wuxuuna ku andacooday dadkan inay sidan u fiicnay inay noolaadaanba inay saxeen oo sidaasoo ku andacoonaya sidan ay u fiicnay waa gartay marka isaga markii la qabanayay muxuu ku hubeysnaa oo dadkan uu ku laayay sida hadda warbixinta booliiska kusoo baxaysa waxaa la sheegayaa inuu labadii barkii habeenimo saqa dhexe usoo dhacay daaqadana uu kasoo galay sida la sheegay kabacdina muddo soddon daqiiqa uu ku dilay dadkaas markii saddexdii habeenimo la gaarna waa isagoo booliiska iskiisa iskugu dhigay waa gartay marka wax lala xiriirinayo ilaa iyo haatan falkaasi dilalkuu geystay ama booliisku waxay kaga hadleen ma jirtaa
runtii ma jirto oo saameynteeda hadda kolley waxa wax wadanka keliya ku koobano ninkan wax sameeyeyna waa nin jabanisa oo nin dadka wadanka u dhashay waaye welina boolisku maymayso may soo saarin in ninkani maskaxda looga jiray inuu wax kale qolo kale dhiirigelinayso kolley ilaa hadda wax news soo bax ma jirto oo ku saabsan cidii la xiriira waayahay bal waxaad iga warantaa marka dad fara badan ayuu dilay oo qudha ka jira sagaal iyo toban qof dhowr iyo toban kale wuu dhaawacay sida la leeyahay isbitaaladaa la dhigay marka ninkan falka intaasi in la-eg intuu geysanayay miyaan laga soo gaarin booliisku uusa ka agdhoweyn meesha ama ciidamada ammaanka oo kale wallahi sara waa mahadsan tahay runtii waktigu ninkan geysanayo waxay ahayd wakti badi dadku la jiifay ahayd meeshuna waxa waaye kolley wakti dambe ahayd qaabka kusoo galana waxa waaye nin kolley qof meel ka shaqayn jira waaye oo yaqaana sida la sheegana asagu sheegana wuxuu kusoo galay inuu daaqad kamida daaqadaha meesha xarunta centerka lagu xanaaneeyo uu soo jebiyey deetana uu sidaas kusoo galay marka kolley wax ka hortegayo amase difaac ku sameey ma jiraan asaga unba intaas howlgalkiis markuu dhamaystay bu wuxuu tegay meesha booliiska waa gartay marka ilaa hadda madaxda magaalada tokyo iyo guud ahaanba dalka wax waroo laga soo saaray ma jiraan oo intaasi dhaafsiisan
wallaahi runtii sida newska waddanku qorayo dadkii familiyadii ay dadka ka dhinteen unbaa hadeertaan meeshii shirku ka dhacay aad aad macnaha u dhooban sida hadda newsku sheegayo welina xaaladdu waa xaalad cusub marka dawladdu waxay isku degeysaa inay inay dadkii dejiso oo ay xaaladii xakamayso riboortka hadda soo baxay oo ugu horeeyana waxa waaye inuu ninkii gacanta booliiska ku jiro baris barisna ku socoto sababaha ka dambeeya waxaan marka ilaa hadeerta wax kaloo intaas dhacsisan oo saayida ma jiraan kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax cabdulaahi warsame oo kamid ah soomaalida ku dhaqan magaalada tokyo waddanka jaban islamar ahaantaasina zaare cabdi axmed uga waramayey qof dhalinyaro ah oo magaaladaasi tokyo ku dilay ku dhawaad sagaal iyo toban qof oo ka mid a dadka lixaadkooda oon dhammayn gudaha meel dadka lagu xanaanayo magaalada jaban ku taalla ee tokyo halkaas aad ka dhagaysanaysaan waa v o a